halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyaah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa khuseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxaannu ka soo hadalnay aayaddii labaad ee kitaabkii ishaaciyah cutubka sagaal iyo kontonaad markaasoo ilaah uu u sheegayey reer banu israa'iil waxa aannu baryadooda iyo salaaddooda u maqlaynin wuxuuna ku yidhi haddaannu idinku celinno meeriska laakiin xumaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo ilaahiinna oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey oo saasuusan idin maqlin haddaba dhegaystayaal waxaannu caawa ku bilaabaynaa meeriska kitaabka maaddada labaad ee cutubka sagaal iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waana qirashada israa'iil waxaannu hoos ugu daadegaynaa dhegaystayaal aayadda sagaalaad ee cutubkan sagaal iyo kontonaad waa baalka sagaal boqol shan iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed caddaaladdu way inaga fog tahay oo xaqnimada innaba ina soo gaari mayso waxaannu sugnaa nuur laakiinse waxaannu aragnaa gudcur oo waxaannu sugnaa iftiin laakiinse madow baynu ku dhex soconnaa waxaa iminka isbeddelaya qaabkii hadalka uu u dhacayey oo waxaa loo hadlayaa iminka wadar ahaan waxaanay qidcadu muujinaysaa inay wadar ahaan u hadlayaan waxay qiranayaan in xeer diimeedyadooda ay ku dabaqi jireen ficillo istustus ah oo dadka hortiisa lagu samaynayo oo aan xagga qalbiga ka imaanaynin welibana dad badan oo maanta nool ayaa waxyaalahaasi ku macaamilooda markii aad xagga kore ka aragto waxaad is leedahay waa niman cibaadada ku weynaaday hase yeeshee haddii aad sii baarto waxaa kuu muuqanaya sida ay xagga damiirka hoos uga dhaceen waxaa dhammaantood ay wada guursadeen naago fara badan shanna sannadkan bay aroosayaan shanna sannadka xiga guurkoodu kuma salaysna xaqdhoorka gabadha ay guursanayaan iyo inay mustaqbalka ilma ay ka helayaan iyada waxaa wada oo keliya faakihaysi iyo inay haqabtiraan baahidooda xagga jidhka ah waxay u roorayaan inay jidhka waxyaalihiisa sameeyaan oo qura waxaanay la tahay inaanay jirin qolo iyaga ilaah uga dhow haddiise ay dib isugu noqon lahaayeen waxay ogaan lahaayeen inay ku nool yihiin nolol lawojiilannimo ah oo aan qarsoonayn sidee baa isaga keligiis loogu siiyey fasax inuu guursado naag waliba marka kuwa uu guursado ee uu furayana ay rajo la'aanta ku nool yihiin haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan sagaal iyo kontonaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan sida kuwa indhahala ayaynu derbiga u haabhaabannaa oo sida innagoo aan innaba indhan lahayn ayaynu wax u haabhaabannaa sida fiid oo kale ayaynu har cad u taranturoonnaa oo waxaynu nahay sida dad dhintay oo kuwa barwaaqaysan ku dhex jira haddaba sidaad arkaysaan waxay ku dhex jiraan mugdi waxaana taasu ay sawiraysaa ninka ilaah ka fogaada sida uu noqonayo waxaanay haatan reer banu israa'iil leeyihiin sida fiid oo kale ayaynu har cad u taranturoonnaa marka iyagu un kuma koobne eh innagana way ina saamaynaysaa haddii aynu ilaah ka dheeraanno oo har cad ayaynu taranturoonaynaa oo waxaannu la mid noqonaynaa sida dad dhintay oo kuwa barwaaqaysan ku dhex jira waxaa loola jeedaa inaynu xagga gudaha ka qurmayno haddii aynu ilaah ka dheeraanno waayo garan mayno sida loo socdo qaynuunnada nolosha ee nool iyo weliba injiilka badbaadada marka inaad turanturootaan isa seegi maysaan oo inaad sida wax indhala derbiyada u qabsataanna ka fursan maysaan haatanna waxaynu eegaynaa maaddadii saddexaad ee cutubkan sagaal iyo kontonaad waana imaanshaha bixiyaha reer banu israa'iil haddaba waxaad ogaataa in qaabkii qirashadu ay u dhacaysay haatan uu isbeddelayo waxaana lagu soo noqonayaa hannaankii hore ee hadalku uu u dhacayey markaasoo nebigu uu wax sii sheegidda sii wato wuxuuna iminka sii sheegayaa in bixiyaha reer banu israa'iil uu imaan doono siyoon haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ishaaciya ayaannu haatan hoos ugu daadegaynaa aayadda labaatanaad ee cutubkan sagaal iyo kontonaad waa baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore oo sidaad arkaysaanba aynu soo koobayno waxaana qorninka uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bixiyabaa u imaan doona siyoon iyo kuwa reer yacquub ee xadgudubka ka leexdaba iminka kuwo badan ayaa waxay isweyddiiyaan in qaranka oo dhan la badbaadin doono iyo in kale jawaabtuna waxay noqonaysaa sida rasuul bawlos uu inoogu sheegayo warqaddiisii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda lixaad markaasoo uu lahaa laakiin mana aha sida iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer banu israa'iil ma wada aha marka jawaabtu waxay noqonaysaa in kuwa la badbaadinayo ay noqonayaan kuwa reer banu israa'iil ka hara waxaa kaloo jiraya kuwa ka haraya kiniisadda oo ku adkaysanaya rumaysadka kuwaasina way badbaadayaan waxaase aan shaki ku jirin in bixiyaha reer banu israa'iil uu maalin maalmaha ka mid ah imaan doono siyoon waxaa ku qoran kitaabkii zakariyah cutubka laba-iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan oo reer daa'uud iyo dadka yeruusaalem degganba waxaan ku shubi doonaa ruuxa raxmadda iyo baryootanka oo waxay arki doonaan aniga oo ah kii ay wareemeen oo iyana isagay ugu barooran doonaan sida mid ugu baroorta wiilkiisa madiga ah oo aad bay ugu murugoon doonaan isaga sida mid uu ugu murugoodo curudkiisa haddaan soo gunaanadno cutubkan sagaal iyo kontonaad ayaannu iminka eegaynaa cutubka sagaal iyo kontonaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay kanu waa axdigayga aan iyaga la dhigan doono ruuxayga ku korjooga iyo erayadaydii aan afkaaga ku riday innaba afkaaga iyo afka farcankaaga iyo afka farcankaaga farcankiisa toona hadda kadib iyo tan iyo weligeedba kama tegi doonaan ayaa rabbigu leeyahay ilaah wuxuu halkan ku gelayaa axdi ah in bixiyuhu uu imaan doono siyoon welibana ma jiri doono wakhti ballanka la tuuri doono ama layska ilaawi doono waayo ballanku waa danta ilaah waxaana la soo kaamili doonaa ama waxyiga uu buuxsami doonaa wakhtiga ku habboon ee ilaah uu doortay cutubkan sagaal iyo kontonaad ahmiyadda uu leeyahay waxa weeye inaan ka noqonno dembiyadeenna si ilaah uu inoo maqlo waxaa kaloo ahmiyaddu ay noqonaysaa inaan innaga qudheenna is imtixaanno oo aynu nafsaddeenna tijaabinno waxaa kaloo ahmiyaddu ay noqonaysaa inaan innaga qudheenna is imtixaanno oo aynu nafsaddeenna tijaabinno haddii aynu aragno inaynaan ilaah u noolayn waxaa muhiim ah inaan jidhka toobadda ku soo noqno jidhka toobadda waa kan injiilka ciise masiix ee aynu dabeecadaheenna hore kaga taqallusayno oo aynu qaadanayno dabeecadaha cusub ee masiixa haddaba maanka ku hayso erayga furaha u ah cutubkan waxaana weeye marka ilaah uu leeyahay isagoo nebiga ka kor hadlaya bal eega rabbiga gacantiisu inay wax badbaadiso kama gaabna oo dhegihiisuna inay wax maqlaan kama oodna haddaba haddii aynu intaasi ku soo koobno xigashada cutubkii sagaal iyo kontonaad ayaannu haatan u gudagelaynaa cutubka lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah cutubkan lixdanaad wuxuu ka kooban yahay dhowr mawduuc waxaana u horreeya in bixiyaha iyo quruumahaba ay imaanayaan yeruusaalem soo noqoshada israa'iil ay ku soo noqonayaan yeruusaalem iyo in ballamadii yeruusaalem ee ilaah uu siiyey la wada arki doono qaybaha ugu dambeeya ee kitaabka nebi ishaaciyaah ayaan isleeyahay waa qayb ku cusub dad badan oo maanta nool waayo qolyaha waxyada baara ayaan diiradda saaraynin qaybtan qorniinka ah hase yeeshee waa cutubkan kan aynu ka arkayno qorraxdii xaqnimada oo ka dul ifaysa reer banu israa'iil waana isla arrinkii malaakii oo ahaa nebigii axdigii hore uu ka hadlay markii uu masiixu yimaado waa sida gudcur dummay oo si degdeg ah qorraxdii looga dul iftiimiyey oo maalmahaasi waxaa reer banu israa'iil ay dunida u noqonaysaa ilays kiniisaddu waxay markaasi la joogaysaa iyadu masiixa xagga sare haddaba marka laysku taxallujiyo in israa'iil iyo kiniisadda isku ballan la siiyo ayaa taasu ay noqonaysaa tarjumaad aan soconaynin markii la soo gaaro qaybahan ugu dambeeya ee kitaabka ishaaciyah waa tarjumaad aan soconaynin oo aan u cuntami karin baaxadda waxyadanu ay leeyihiin oo lisma waafajin karo marka wax laga sheegayo kiniisadda waxa ay ku dambayn doonto iyo waxa reer banu israa'iil ay ku dambayn doonaan waxaan markaasi doonayaa inaan arrinkan kala dhigno waayo waa lagu wareersan yahay qaar ka mid ah dugsiyada lagu barto kitaabka baibalka ayaan ahmiyad sidaas ah siinaynin tarjumaadaha waxyiyada waayo waxay ka boodaan qaybo muhiim ah sida qaybtan aynu ka bilaabayno cutubkan lixdanaad oo xubin ka ah hadallada ilaah haddaba qaybtan ugu dambaysa oo ah qaybtii saddexaad ee kitaabka nebi ishaaciyaah waxay u taagan tahay bixiyaha oo saaran iskutallaabta haddaan idiin faahfaahiyo qaybaha kitaabkan ishaaciyah uu u kala baxo ayaa qaybta koowaadi ay noqonaysaa cutubka koowaad ilaa kan shan iyo soddonaad oo ka hadlaya sharciyada quduuska ah ka bilaabata cutubyada lix iyo soddon ilaa iyo sagaal iyo soddon waxay ka hadlayaan iyana qaybo ka mid ah taariikhdii reer banu israa'iil ka bilaabata cutubyada afartan ilaa lix iyo lixdan ayaa iyana ka hadlaya nimcada iyo badbaadada qaybta ugu dambaysa ayaannu iyana saddex u kala dhignay ka bilaabata cutubka afartanaad ilaa iyo kan laba iyo kontonaad waxaa looga hadlayaa qalbiqaboojinta iyo nimcada reer banu israa'iil iyo quruumuhaba ay helayaan cutubka saddex iyo kontonaad ilaa iyo kan sagaal iyo kontonaad waxaa looga hadlayaa masiixii silcayey haddaba ka bilaabato cutubkan lixdanaad ilaa laga soo gaaro cutubka u dambeeya ee lix iyo lixdanaad waxaa looga hadlayaa bixiyaha oo saaran isku-tallaabta sida horeyba aannu ugu soo aragnay siliciisii cutubka saddex iyo kontonaad waxaa kaloo soo raaca oo laga hadlayaa horumar lixaad leh oo aan ka hadlaynin oo keliya dowladnimada ilaah sidaannu qaybtii koowaad ku soo aragnayba laakiin ka hadlaya nimcada ilaah qaybtii koowaad waxaannu diiradda saaraynay sharciga haatanse waxaa diiradda la saarayaa nimcada waxaanan halkan ka ogaanaynaa isla sidii aynu horayba u soo aragnay waxaa jira jacayl sharci uu ku jiro iyo sharci jacayl wata marka cutubkan ina hor yaal wuxuu ina hor keenayaa bayaan cad oo ka hadlaya aakhiru zamanka cutubkii sagaal iyo kontonaad wuxuu ku soo xirmay ballan sheegaya in bixiyuhu uu imaan doono siyoon iminkana markaan dhex marayno cutubkan lixdanaad ayaannu arki doonnaa bixiyaha mar kale markii aynu haddaba eegno luqadda cibraaniga ayaa waxaa jira wax loogu yeedho wax sii sheegid nebiyeed taagan waana marka nebiga uu ka hadlayo wax ka baxsan dhacda taariikheedkiisa oo uu eegayo arrin taariikhi ah oo mustaqbalka dhici doonta ishaaciyah wuxuu kaga hadlayaa waxyaabo badan oo mustaqbalka dhici doona sida inay dhaceen tusaale ahaan wuxuu ku bilaabayaa cutubkan lixdanaad hadallada sidan oo kale ah sare joogso oo dhalaal waayo iftiinkaagii waa yimid oo ammaantii rabbiguna way soo baxday oo ku iftiimisay haddaba waxaad garan kartaa in wixii ilaah uu sheego ama uu yidhaahdo ay noqonayaan waana wax bayaan ah oo la hubo imaatinkooda oo waxba kama duwana inay ficil noqdaan marba haddii ay afkiisa ka soo baxaan waxyada rabbigana waxaa lagu masaali karaa sida darin lagu korfidinayo taariikhaha soo socda in waxaasu u dhacaan sida nebigu uu u sheegay waxaan iminka ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah bixiyaha iyo quruumaha oo imaanaya magaalada yeruusaalem innagoo arrinkaasi kore idiin bayaaminayna ayaannu haatan ka bilaabaynaa meeriska cutubka lixdanaad ee kitaabka nebi ishaaciyaah waa baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sare joogso oo dhalaal waayo iftiinkaagii waa yimid oo ammaantii rabbiguna way soo baxday oo ku iftiimisay haddaba dhalaalkii baa yimid kaasoo uu malaakii kaga soo hadlay isla kitaabka ku magacaaban baalka kun boqol sagaal iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana nebigu uu leeyahay sida ku qoran cutubka afraad aayadda labaad sida tan laakiinse kuwiinna magacayga ka cabsada waxaa idiin soo bixi doonta qorraxdii xaqnimada oo baalaheeda bogsiinta ku sidda oo intaad baxdaan ayaad u boodboodi doontaan sida weylaha edegga ka baxa oo kale haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkan ishaaciyah ayaannu eegaynaa haatan aayadda labaad ee cutubka lixdanaad waxaana qoran sida tan waayo bal ogow dhulkii gudcur baa dabooli doona oo dadyowgana mugdi dam ah ayaa qarin doona laakiinse rabbigaa soo bixi doona oo ku iftiimin doona oo ammaantiisana korkaaga lagu arki doonaa waxaannu kuweenna masiixiyiinta ah garanaynaa in sayid ciise masiix uu yahay iftiinka dunida sida injiilladuba ay qirayaan oo markii uu dunida yimaado marka labaad weli isagu wuxuu ahaanayaa iftiin waxaa haddaba aayadda kore laynoogu sheegayaa in dhulka oo dhan uu gudcur dabooli doono haddaba in la helo iftiinka masiixa ayaa dani ay ka geen weyday ka gadaal markii dunidii oo dhan uu hareeyey gudcur xagga ruuxa ah kaasoo ilaa iyo maanta dunida saaran inkastoo injiilka iftiinka iyo nuurka badan dunida lagu wacdinayey in ku dhow laba kun oo sannadood haddana weli waxaa dunidii saaran gudcur qiro weyn oo daboolay meelo badan haddaba waa in iftiin la helo si baraka loo helo mustaqbalka welibana qorraxdii xaqnimada waa inay u soo baxdo dadka nool wakhtiga aakhiru zamanka haddaba wacdigu ma ahan inuu keenayo iftiin la mid ah kan masiixa marka la gaaro wakhtiga dhammaadkiisa markaa su'aashu waxay noqonaysaa waa kuma kan lagu masaalayo qorraxdii xaqnimada iyo nuurka kaasu cid kale ma ahan waase masiixii nuurka badnaa waxaa markaasi loo baahan yahay xaadirnimada bixiyaha iyo inuu ka soo iftiimo siyoon markaas ayuu quruumaha ka keeni doonaa meelo fog haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka lixdanaad aayadda saddexaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo qurumabaa iftiinkaaga u imaan doona oo boqorrana waxay u imaan doonaan dhalaalka sara kiciddaada dhegaystayaal waxaan mar waliba idiin sheegaa in weli ay dhiman tahay wakhtiga dadka dunida ay dhammaantood ilaah u soo wada noqon lahaayeen oo waa wakhti aan dhoweyn oo mustaqbalka ah warqaddii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida tan waayo haddii xooridoodii tahay heshiiskii dunida aqbaliddoodii maxay noqon doontaa soo noolaadka kuwii dhintay mooyaane haddaba wakhtigaasi waa wakhtiga reer banu israa'iil iyo quruumahaba ay sara kici doonaan markaa soo noqoshada israa'iil way ahmiyad ballaaran tahay oo faa'iidooyin fara badan ayaa ugu jira dadka dunida waayo markaasi ayaa dad badan oo dhintay ay soo sara kici doonaan waxaannu haddaba innagu ku nool nahay duni geddigeedba xabaalo ah waase xabaalo ammaanu ay u dambayn doonto kuwa ammaanta helayana waa kuwa ilaah u soo noqda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa ishaaciyah cutubka lixdanaad aayadda afaraad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan bal indhahaaga kor u qaad oo hareerahaaga fiiri intay isu soo wada urursadaan ayay ku yimaadaan wiilashaadii meel fog bay ka imaan doonaan oo gabdhahaagana gacmaha lagu soo qaadi doonaa maadaama ay reer banu israa'iil haatan ku kala yaacsan yihiin dunida ayaa haatan loo ballanqaadayaa in ilaah uu isu keeni doono laakiin markaasi waa inay ilaah addeecaan waxaana loo sheegayaa in dhammaantood ay ku soo noqon doonaan dhulkii loo ballanqaaday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka lixdanaad aayadda shanaad ee baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaad arki doontaa oo nuuri doontaa oo qalbigaaguna farxad buu la gariiri doonaa wuuna reynrayn doonaa waayo badda maalkeeda badan adigaa lagu soo leexin doonaa oo hodantinimada quruumuhuna adigay ku imaan doontaa haddaba maalintaasi dad badan ayaa waxay soo aadayaan yeruusaalem hadday noqon lahayd dhulka badda iyo weliba cirka waxaanay dadka ku noqonaysaa waxyaabo lala tacajubo weli waxaannu ku jirnaa meeriska kitaabka ishaaciyah waxaana qorninka uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixdanaad aayadda lixaad sida tan waxaa kuu badan doona owr iyo qaalmihii reer midyan iyo reer ceefah kulligood waxay ka imaan doonaan shebbaa oo waxay keeni doonaan dahab iyo foox rabbiga ammaantiisana waa la naadin doonaa rag xikmad leh ma ahan inay berriga keliya ka imaanayaan dadka oo dhan ayaa waxay isaga imaan doonaan dhulka guudkiisa waxaanay la imaanayaan hadiyada fara badan oo ka kooban dahab iyo foox oo ay u keeni doonaan bixiyaha waxaad markaasi ogaataa inaanay malmal haatan keenaynin maxaa ugu wacan oo malmalka looga reebay waxyigan waxaa ugu wacan in malmalku uu ka hadlayo dhimashadii masiixa markii ugu horraysay uu dunida yimaado marka labaad ee uu imaanayo ninna keeni maayo malmal haddaba waa aayad xusuus mudan oo inoogu qoran qorniinka marka la leeyahay oo waxay keeni doonaan dahab iyo foox haddaan horay idinku sii wadno meeriskeenna caawa ayaannu iminkana eegaynaa baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore cutubka lixdanaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan aryaha reer khadaar oo dhammuna adigay kuugu soo wada ururi doonaan oo wananka nebayoodna waxay noqon doontaa wax lagugu adeego meeshayda allabariga dusheeda way iman doonaan iyagoo la aqbalo oo gurigayga ammaanta leh waan ammaani doonaa aryo ayaa loo keeni doonaa yeruusaalem si loogu bixiyo dembiyada waxaana lagu bixinayaa allabaryadaasi macbudka reer banu israa'iil ee la dhisi doono aakhiru zamanka haddaba dadka qaarkii way ku adag tahay inay gartaan arrinkan laakiin axdigii hore si bayaan ah ayuu arrinkan uga hadlayaa waxaad eegtaa kitaabka yixisqeel cutubyada afartan ilaa afar iyo afartan qurbaankaas waxaan rumaysanahay inuu gadaal u soo eegayo dhimashadii masiixa isla sida intaannu masiixu imaanin ay allabaryadu u tilmaamayeen imaanshaha masiixa macnuhuna kala duwanaan maayo iminka aynu eegno maaddada labaad ee cutubkan lixdanaad waana soo noqoshada reer banu israa'iil ay ku soo noqonayaan yeruusaalem si bal aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaa waxaa muhiim ah inaan isla eegno baalka sagaal boqol lix iyo afartan ee axdigii hore cutubka lixdanaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waa kuwama kuwan u duulaya sida duruur oo kale iyo sida qoolley buulalkooda u duulaya
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin